bismillaahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin faylah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignima ee idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door koron madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagarene ayaa shirka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed geedka hashir gadoomiya xaflad la kadhiira gilay qaar ku mid ah ardaydii kaalimaha hor ku galeh ee imtixaankii sanad dugsiyeedka ee magaalada baydhabo ku qabsantaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo beelle caalamka kula hadlay dhagaalaha doorashooyinka dalka maraykanka oo tallaalka covid hadeersii soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo ku hadalay xildhibaanadii geeka la dooraday doorashada agalka sare ee galmudug oo laha gebagabeey akhbaraadka banaanka hamiignimaadan dhegaystayaal reediyo baydhabo haanshaanka door koronyoyba ku mid ah ordigan oo sheegay inuusa la kulamo doon hogaamiyaha taalibaan hamiin fayle dhegaystayaal wayba hamiignimo khamiisbaha ayta jimaanaha galahayta taariikhdana iyo ee todobiyo lamada bila siyeedaad lamada kun labaatiyo kowka intaasay wahaana qodobadii warkaana hamiignimo idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan warkan anigo siciid eh iyo intaasiin ku jeediyi doona hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagaren ayaa geeka waybosa shir gadoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkan shirka ayaa ballan ku hadlay arrimaha amniga caafimaadka iyo gargaarka iyo wasaarado kale oo su-aal dhowra la kuweydiiyey walahan qabsoomi inti iyo wasaaradda roogan iyo walaha aqabade halo gudboonadi kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada iyo qaaddayan oo geekusu shir gadoomiyaaya madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagaren markii ha dhammaaday iyo wayba warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ilyaas cali nuur
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu geeka oo taariikhda eta tumi ilama bilisiyeedad labada kun labaati kow may bani qobsoomay shirkii golo wasiirada shirkaas oo shirgadoomiyaay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo shirkaas geeka maylin ku hadalay dhowr qodob aan ku muhiimsanaayey qodobadan ku muhiimsanaayey mayba ku mid hayay arrimo amniga iyo mayle ra-iisul wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha usiina saas oo kale mashaariicda koonfur galbeed la ka fuliyaay iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka diinta iyo uqaafta qodobadaas aan ka muhiimsanaa shirkilin ku hadalay geeka tan koowaad hoobaan ha qaadada qaybta amniga amniga deegaanada koonfur galbeed wasiirka amniga may baan sheegayin intii eed iyo eedan faylay oo may leeraayus ciidamada dhammaantiyo heegan la geli qaarsho xataa banaanka ku howlgalahayaan sida ciidamada aan badanyiin heegan la geli yanin sheegay isbuucyadanna inti magaalada baydhabo walsaas wiin la sheego geekan ku dhiina amnigana may leerahay isku kaashida hayaan ciidamada guud qeybo shoshal gadisan iyo wasiirka nin sheegay marka taas may bahaytay ti amniga linku hadalaay may kaleedoo kasii daray wasiirka in dhammaantiyo ciidamada qaarsho sida iyo unbadanyinba deegaanada koonfur galbeed dhammaantiyo ku howlgala hayaan qaybta booliiska natrishona amniga eed in suga hayaan iyo nin sheegay marka mas-uuliyadaasna intii ata mas-uuliyad wadareed intii ata yanin sheegay wasiirka oo lankastaba mas-uuliyad ku saaranta amniga dowladda koonfur galbeed amniga may leedahay kaalinta koowaad yaa iskule tan lamaad shacabka iskule shacabka naftasho intii dowladda iyo la shaqeeyaan iyo wasiirka amniga codsadii haddii shacabka iyo dowladdiina la shaqeyna may leedahay dowladda shileediya amniga ma sugu korta marka saas daraadii may ballax kana nagay intii may leedahay wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo may leedahay xukuumadda amnigaasna marka una dhan mas-uuliyadda iyana saaranta inti aad lankastaba kaalintii isu kuka eedayay intii isu ku shaqeeyay amniga marka insha allah wasiirka maybah ka gabagabeeyay intii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed khaasatan caasimadda ku meelgaarka magaalada baydhabo intii may leedahay amnishe eedan faylay taas qodobka koowaad yahay qodobka lamaad mayba laku hadalay wasiirka arrimaha gudaha yamay nin sheegay usiina wasaaradda intii howlbadan iyo wadda mashaariic badan iyo wadda oo liinka talagalay laga fulyahay deegaanada koonfur galbeed ee shabeellada hoose iyo baay iyo bakool deegaanada dhan mlr mashaariicdaas laga fulyahay khaasatan mashaariicda oo xasilinta intii oo sida marka oo kale iyo baraawe iyo kulli laku hoolgeliyahayo mlrs ay ku socdaan meelo badan la dhisahay arrimo bulshada adeega bulshadana linka adeegahay suuq nagatoy mlrs nagatoy horumarin kaleed ceelal nagadeen mashaariic badan jididka nagadeen mashaariic badan intii deegaanada koonfur galbeed laka fulyahay iyo wasiirka arrimaha gudaha nin sheegi xataa may nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha in tareenaro badan la sii hayo golaha deegaanada oo la dooraday natashoba iyo xafiisyadii intii liin qalabeeyahay qaarsho xafiisyadii hadda liin dhisi liin qalabay iyo nin sheegay wasiirka arrimaha gudaha
hadalka wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hakeeda helageeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaar ahaan villa koonfur galbeed usoo qabsoomay shirka golaha wasiirada ee khamiislaha oo shir gudoomiyay madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagareen xaflad laka dhiiragiliyay qaar kumid a ardaydii kaalimaha horkugali imtixaanka sanad dugsiyeedka lamada kun labaatan lamada kun labaatiyo kow oo magaalada baydhabo ka qabsoontay xafladan iyo hayti xaflad laka dhiirageliyay falastiin xasan oo hayti gabartii kaalinta saddexaad ku gala imtixaanka shahaadiga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo maryan nuur salaad oo hayti gabarti kaalinta koowaad ku gala imtixaanka dugsiga dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sanad dugsiyeedka lamada kun labaatan lamada kun labaatiyo kowka xafladan oo kudhiidi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yowaybaha ku qayb galay wasiiro yowaybaha ku qayb galay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane saalax shariif siidkey mas-uuliyiin kale oo ka socota isla dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ururada dhallinyarada aqoon-yahano bilaanta culimo waalidiin iyo marti sharaf kale xafladda markii dhammaatay unka horeyn weyba warbaahinta ku hadlay warbaahinta goobta kula hadlay sheekh maxamuud sheekh xuseen oo ku mid a culammadii ku qayb galay xafladdan iyo aqoon-yahan fawzi cabdinuur runtii may ciidanku faraxsannaa waana marka inka horreyti ah ana shakhsiyan ee intaha ku qayb gala xafladoogii deegaanadunku dhiyaayay oo la siinka hambaliyeeyay dhammaan toddobadii arday oo fasalada dugsiga afraad runtii taariikh la taabadu karo ama basmo cusub meero korana way u ahaa taariikh la taabadu koro haka nagta deegaanadun aqoontii iyo walbarashadii jarajartii in weli taalla in iyo muujiyan todobadaas arday oo dugsiyada sare fasalada afraad sanadkun labada kun iyo labaatan labada kun iyo labaatan iyo kow maysan lahaa hambalyo hambalyo hambalyo marka xigta run ahaantii deegaanada taan wali u ahaa deegaana soomaalida hanweydiisada jirtay tacliinta geekana may muujideenna dadka isan walsan bari waalidiintiin iyo dadka walbarashadaba maaragna qusayda in iyo weli deegaanada koonfur galbeed taariikhdii hor iyo lahayti hanagsataya muujideen toddobada arday khaasatan gabdho may muujideenna in deegaanadun weli tacliintitiye tacliin la taabado koro oo maarne dad walbaradaaw oo tacliintana ka fayl intii ayaga muujideen runtii eedayeedan ka mahadsantiin intii uuna maarne adduunyada uunku tabna in mar lamaad basmadii tacliintaha ka nagata deegaanadan runtii eedayeedaan ka faraxsanna abaalkaasna may leh markan horeyta ilaahaygeena abuuri oo runtii nimakan iyo deegaanadaynana nabadgelyo iyo maaragna mahaytus nolol kasoo
hadal may lehay lankii kooku mariya qaadadi wal una hadaka daraana ma leh keliya lama shay leyni ana yani kadara wasiirka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ardayda si hibe oo ardayda yani sida fawzi bishaagi bulsho mar ka hor oo kabdhalada yani ardayda bulsho ummatada haddii bulshaha ka qorta oo ardayda yani bulshaawi ata iyo dareemaas haddana wali bulsho ata markuu soo horto babeey ah oo arday saalixa ah oo ardayda diinta ilaahay heerku roogda hortaba ardayda ha kori hatana ardayda ilaahay si insakhiri ini usub boos oo hatana diintaas ardayda kaalin usub ku qaadadu koro ashyaa'ada baalomayba waha meeli mudnaashidya ee makutoosaas ilaahay bay ka toosiyey ardayd meeli hortaba usa yani mudanaay oo usa ini aan ardayda landoorada mudanaaya ilaahay nasiib shay kuwaali maylana فجزاك الله عنا خير الجزاء والسيدي لكو في لداي نحبات يلنا
dhinaga kale wasiirka oo qaabta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane saalax shariif siidkey yaa hadalkii kuka eedanay xafladan warbaahintiisuna kuka hadlay isagoo ahay agaasinkii xafladan ee dhiiragelinta warbaahintii isuna goobta kula hadlay faraxsayna shoortan mala koobo koola dhallinyarada koonfur galbeed kaalimo kuwad galan dhammaan maylana hambalyo hambalyo hambalyo xaqiiqa arday tuman eh haddii todoba kumid heer koonfur galbeed nagadeen boqolkiiba toddobaatan soomaaliya may kaalinta kuwad galay heer koonfur galbeed markaan tanyada maybua tanyada maybua sharaf guud ahaan han hooyitii koonfur galbeed way si gaar ah mayn kambalyeene gabdhihii oo muujiya dadaalka iyo kartida muujiyan oo kaalimaha koowaad ee dugsiga sare foonfoorka koonfur galbeed gabartiingalli falastiin shariif xasan ibraahim baagay maylana falastiin hambalyo hambalyo may saasoo kale aan hambalyeene gabartii oo may ladahaaye sideedaadka kaalinta koowaad galli koonfur galbeed istiidhaan galli maryam nuur salaad xasan yaana maylana hambalyo hambalyo xaqiiqa istaahilaan gabroogan iyo dhammaan ardada kaalimo kuwad galeen inti la abaalmariya maylarahay la dhiihigeli idaa mudanyin markan maylarahay wal isan mudantin way may sharafan hoo hideena guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed may sharafan hoo hideena gabdho sakhaase hooyooyinka iyo gabdhaheena koonfur galbeed ee sagoona sharafan hooyadeen ma sharafan hooyadeenna waalidiintiin markan gabdho wulid uga hormuu tahayen gabdho wulid uga diinta islaamkuna eedan ammaanta haddii unaniinta soomaaliya boqolkiiba boqol muslim ah gabdho diinta eedan ammaanta may kumada tusaale ahaan qofkii inka horeeyey kacbada dega xarameenka dega gawarahayd muhaajar haajar nabillaahi ismaaciil aadis gawarahayd meelo degdi qofkii inka horeeyey diintan islaamka nabigeen rumaay gabalahayd umuna khadiija radi allahu canha wardaha
saalax shariif siidkey wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad arrimaha diinta iyo dowlad wasiirka diinta iyo arrimaha awqaaf wasiirka arrimaha awqaafta iyo diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waan eh xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeedya ee wasiirka keliya ka dhiiridi in xafladda noocan ah iyo dhiirigelin noocan aan sameeya ardadii kaalinta kuwaad ku gali deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weli warkii hamiignimo ee radio baydhaba iyo dhegeystayaal si toosan la socotaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaadi iyo kulanka kulanha kala qaaday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qaar ku mid ee safiiradaha beela caalamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa aan ku mahadnagay wakiilada beela caalamka taayarow kiosyayan soomaaliya iyo dadaasho ka eedan dibandhiska dalka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa hantiisu ku suganya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo wayba isla rajeeyahaye in meelaase isu kusii wado kulamada shal gadiisan ee isla qaado bulshada qeybasha shal gadiisan islamarkaasayna uusa gadaal hankanagada caasimada dalka ee muqdisho geeka iyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka aywayba hadeeray sida boqol oo kun sida boqol labaati afar kun oo talaalka johnson ee covid tomiyo sagaal talaalkan ayawayba soomaaliya aan ku deeqday dowladda maraykanka iyada oo hamarsiidi xarunta oxford c e b i unisef iyo w h o ujeedkana iyo in dalka soomaaliya lagu saacida ku-taayarowka iyo ka hortaga covid tomiyo sagaal kooyowka qeybtan koowaad ee tallaalka johnson iyo johnson ee covid tomiyo sagaal iyo wayba ka eedase iyadoo oo laku guda jira in waqti xasaasiya yahdo dalka gudaha dalka soomaaliya gadaal hankalaba ka calay cudurka covid tomiyo sagaal wasaaradda caafimaadka dowladda federaalkana iyo kaalin eedan weyn ku jeysdayta sideedka soomaaliyeed an ku ay geli lahayti ka hortaga covid tomiyo sagaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed abdi kaariye qoorqoor ayaan hambalyay lito hubnood ee geeka golaha baarlamaanka galmudug ondoordeg iyo ka mid noqdan golaha agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee galmudug iyo kumid tali doonan sidoo kale madaxweyne qoorqoor ayaa aan mahadnagi guddoonka iyo golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo guddiyada doorashada xeersho shalgadiisan sida habsamida leh iyo aanguda waajibaasho saaran ee in iyo doordan hubnooyinkan geedka ka guulaysaday inuu qeyb ku noqdan baarlamaanka agalka sare ee dowlad dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale xildhibaanada geeka laka dooraday magaalada dhuusmareeb iyo waybayoon hambaleen qaar ku mide xubnaha midooda musharaxiinta ee ku sugan caasimada dalka ee muqdisho meelo dhegeystayaal warka hamingan masinka kooyahaya haweybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka turkiga iyo wayba afghanistan use ku rooge ciidamo ku qeyb e neto waybana ankayabahoy inga iyo haqiijan amniga garoonka diyaaradaha kabul markii ciidamada maraykanka iyo ku bahan dhammaadka bilan ee adalka guda jira ordigan ayaa bililaha dhaafi sheegay in turkiga wadahadalo luweelada doonto taalibaan taasi oo qeyb ku e xanaanka nabadda obsa iyo hadda ku teegan ordigan obsa iyo hadda teegan ee ordigan iyo waybuuse sheegay iyo ob sidaas waybuuse ka tilmaamay in shacabka turkiga iyo kacabsi qaban in shacabka haqahay ee afghanistanha kusoo ee hanqahaya dalka turkiga iyo noqdo doonaan dad inta badan suuryaane haddana dalkana intis badan qarkan saaran in gebi ahaanba meelo ku saara dadka hanqaahaya ee kukooyahay afghanistan turkiga ayo bos hadda marta gelyahaye saddex dhibil milyan oo qahooti suuryaane waybana hila hila dagaalaha turkiga uuse sii xumaaday koranka heeya cudurkan lankaso covid tomiyo sagaal iyadoona weli hastarahaayeen qahootiyada kakooyahay afghanistan warkii dhegeystayaal hamiignimaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegaysadaasan antayaniinkaegi sabriyayahasin jeediyay saaxiibkay jokarya farsamadeen fidhi amaan alla
waa eight nine bonty five fm radio baydhabo waa eight nine bonty five fm radio